wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa laba matoor oo nuuca waraabka ku wareejisay guddiga kanaalka kilidheere ee tuulada banaaney oo ku taala duleedka magaalada jowhar bixinta matooradan ayaa waxaa iska kaashaday wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabelle iyo hay-adda d r c wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed bashiir qaasim ayaa ka warbixiyey matooradan ay ku wareejiyeen beeraleyda hadda waxaan ku sugannahay tuulada banaaney waad arkaysaan labadaa matoor aan ku wareejinnay si ay wax soo saarkii loo kordhiyo isku filnaanto inta loo gaaro annagoo fulinayno aragtidii madaxweynaha oo ahayd in hirshabelle guud ahaan isku filnaansho cunto la gaarsiiyo beeralayda iyo beerahana gacan weyn la siiyo qaar ka mid ah beeralayda lagu wareejiyey matooradan ayaa ka mahad celiyey sida wasaaradda beeraha hirshabelle ay u garab istaagtay hay-adda d r c iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hiirshabelle aad iyo aad aan u soo dhowaynaynay howlo badan oo inoo qabatay wasaaradda iyo hay-addaba aad iyo aad waa ku bahadsan tahay anagoo ah hadignahay dadka tuulada heer banaaney waxaana la qoday kililihiraha kilidheere waxaana la qoday farayaal oo dhowr far eh oo kanaal kilidheer oo dhan faraha aska baxay oo dhan waana la qoday waxaana la siiyey abuur haddana saacaddan xaadirka oo arkaysiin waxaana la keenay lama wato laba matoor oo dhanka waraabka ah anagoo ah tuulada banaaney dadka banaaney aad iyo aad hay-adda iyo iyo wasaaradda beerahabo waa soo dhowaynaynaa waana ku faraxsannahay waxaa mahad celinaa hay-adda d r c aad iyo aad aan u mahad celinaa waxaa noola qodi kili kanaal weyna noola qodi waxaa noola qodi faroshin oo laagoshin oo hadda alxamdulillah aan ku waraabi wayno oo waraabkayna alxamdulillah maasha allah biriga waxaa noola keeni laba matoor oo jankafaay oo matoor biyood hay-ad d r c aad iyo aad waa kumaasantihiin boqolkiiba boqol haddana aad iyo aad waa umahad celinaa waxaa haddanoo joogo wasiir dakhare wasiir dakhare waa mahadsan yahay khare la asiiyo garabkayaas joogaay hoosha la hadda lahaayo matooraasha noola keeni waa joogaan teemka joogi oo d r c u shaqaynayni oo u shaqaynayna waa umahad celinay khare la asiiyo wasaaraddana waa umahad celinaa madaxweynaha cali guudlaabe xuseen asna boqolkiiba boqol madaxweynahana waa wixii macnaa markaas oo wasaaradda keentay waa kumahad celina waana noola keena hadda matooradan ayaa door ka qaadanaya in lagu hormariyo beeralayda tuulada banaaney oo horey kanaalo waraabka loogu talagalay loo qoday